Shirkadda Al Wadaniyya ayaa deeq raashin ah u qaybisay qoysas u badan carruur iyo haween oo ku nool magaalada Bourama. Deeqdan ayaa ka koobnayd raashinka noocyadiisa kala duwan sida bariis, baasto, saliid, bur iyo timir. Mustaf Maxamed iyo Cumar Xasan oo si wadajir ah uga socday shirkadda Wadaniyya ayaa ka warbixiyey.
haddaanu nahay warshadda daqiiqda alwadaniya waxaanu deeqdan ku bixinnaa rabadaan walba dhammaan gobollada somalilan taasoo imminka aan ka soo bilownay bari oo saaka uu ku bixinayo wasiirkii wasaaradda arrimaha ee dubdujintu caynaba sidoo kale waxaan ku soo bixinnay eergaabo burco ayaan ku bixinnay berberana waan ku soo bixinnay shalay waxaan ku soo qaybinnay hargeysa maantana waxa aanu joognaa gobolkii awdal sidoo kale waxaan ku soo bixinnay dila barnaamijka la afur walaalkaa baanu ayaanu insha allah fulinaynaa waxaan leenahay markaa haddii ilaahay ka dhigo ilaahay haynaga aqbalo rabadaan taa aynu ku jirnaa khayrkeeda hayna siiyo ganacsatada kale laftoodana waxaan leenahay aan ku dhiirigelinaynaa inay uga qayb qaataan maalmaha khayrka sidaa ay uga qayb qaadatay warshadda alwadaniya aad iyo aad baanu soo dhoweynaynaa annagoo ah wasaaraddii ganacsiga waxaakii wasaaradda dibudejinta oo aan uga mahad celinayno isagana sida uu uga soo qayb galay barnaamijkan khayriga ah ee maalmaha wanaagsan oo dadkiisa wax ugu qaybinayo aad iyo aad baan wasiirkana ugu soo dhoweynaynaa Qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahad celiyey.
waxaan dhaqaynaa shirkadda daqiiqda alwadaniya oo barnaamijka la yidhaahdo la afur walaalkaa ee somalilan inta awoodi karto oo dhan ay gaadhsiisay ninkala qayb galayo halkan barnaamijka iyagana waxaan leenahay hawsha aad haysaan jasaakallah waa bir rabadaan deeqda ay soo gaadhsiisay shirkadda alwadaniya ee warshadda ah ee daqiiqda dalkeena ku samaysa khayr allaha siiyo aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa waa shirkad waa dhaweyte warshad waa dhaweyte la sameeyey waa faa'iidooyinka warshaduhu ay leeyihiin waxaan aad u bogaadinayaa wasaaradda ee, waxa weeye dibadejinta iyo arrimaha ee, bini- bini'aadantinimada oo wasiirku nala joogo iyo isuduwaha deeqdan oo ay ku deeqday shirkadda Al Wadaniyya ayaa waxaa baahi badan u qabay qoysaska danta yar ee ku nool magaalada Boorama.